askar ka tirsan booliiska gaarka ah ee dowladda kenya ayaa waxa ay xabsiga dhigeen laba iyo toban ruux kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay qorsheynayeen weeraro ay ku qaadaan xarunta madaxtooyada ee ku taala magaalada nairobi ee caasimadda dalkaas waxaa dadkan lagu eedeeyey inay doonayeen khalkhalgelin amni iyo inay xoog ku galaan xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka kenya ka hor inta aan la xirin laba-iyo tobanka ruux waxaa goobta ka dhacay iska hor imaad culus oo dhex maray ciidamada booliska kenya iyo dadkan lagu eedeeyey inay xoog ku geli rabeen xarunta madaxtooyada dalka kenya ayaa waxaa marba marka ka dambeysa kusoo badanaya falalka amni darrada ah kuwaasoo ay xakameyn weysay xukuumadda william ruuto